bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal hamiinfa ilaa ka dhawaada warkaan hamiinima idaacadda raadiyo baydhaba qodobada hamiinimada warkaan isinka dhegi doonta inbaa ku mid ahaa madaxweyne farmaajo ee amiirka qatar oo kulunkadka teleefoonka ee weeldhadi koonfur galbeed oo guddoomiye ku-xigeen cusub aan magaca u tiihe degmada walweyne ra-iisul wasaar roob leh oo warha ku saarayay doorashadii kudhidii garowe wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya oo faahfaahin ku biyay socdaalka ra-iisul wasaaraha kulanlun ku hadlaya amniga doorashada oo la kakowday magaalada beledweyne baarlamaanka galmudug oo hasaaray habraac doorasho oo ku duwan dowlad goboleedyada dalka akhbaaraadka bannaanka mayba ku mid ahaa dhoolatus militari oo ku bilowday dalka singabura wahamiinamaha arbaace oo khamiisnaha weydaasi taardanaya kabeeganta tumi kowda balasiya daadee lamada kun labaatiyo kowda taasna ma baahna qodobada warkaan ahaa ninka door karoonatan ilas diyaarayoogi oo faahfaahsana xamiin fere dhegeystayaal madaxweynaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo amiirka dalka qatar iyo la sheegay iniyo qadka teleefoonka iyon kuwada hadleen arrimo dhowre madaxweyne farmaajo iyo amiirka qatar iyo kuwada hadlay xoojinta xiriirka lamada dal arrimaha gobolka iyo caalamka iyo caalamka dowladda qatar iyo mibaya ku mid ataa dowladaha taageerada soomaaliya waana mibaa la sheegay iniyo si gaarayo maalgeliyaasa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo saaxiibadiisa siyaasadda wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed mudane maxamed abuukar cabdi iyo hilku qaadis ka sameeyey guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada walaweyn ee gobolka shabeellada hoose wareegta usaasaari wasiir maxamed abuukar iyo mibowsaa ka magacaabay gudoomiye ku-xigeenkagudoomiye ku-xigeenka cusub ee arrimaha bulshada degmada walaweyn waana mibaa la kadhakay maxamed mukhtaar axmed sababta sheentay magacaawista gudoomiye ku-xigeenka iyo mibaa laga sheegay ini baahilanqaba dardargelinta howlaha ballaaran ee horyaala degmada sidaasna sida laka sheegay wareegtada lahasaari wasiirka arrimaha gudaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane maxamed abuukar cabdi iyo fari maxamed mukhtaar inuusisi toose usan gudada waajibaadshii shaqe ee lan igmadi iyo aanay la shaqeeyaan shacabka degmada walaweyn ee gobolka shabeellada hoose ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble oo warha ku saarayay doorashadii kudhidii magaalada garowe caasimada dowlad goboleedka puntland sida faahfaahinta warkuninka sii fiiriya wariyaheena maxamed cabdiraxmaan cali ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa ku hadlay doorashadii aqalka sare ee baarlamaanka federaalk ee geeka kudhiidii magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal ra-iisul wasaare rooble oo qoraal hasaariya madaxweyne saciid deni baarlamaanka iyo shacabka puntland kahambaliyayay bilaawowka doorashada kuraastiin koreyta ee aqalka sare ee baarlamaanka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ayaa weliba kale uusan hambaliyayay xildhibaanada cusub ee senatarada geeka hakabahi doorashadii kudhiidii magaalada garowe islamarkaasaytin weliba uusan rajay inii howlo hersan iyo si xasiloone ayaan dhammaadan soo kaleed maxamed xuseen rooble ayaa weliba madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoqorqoor uuse ka bogaadiyey hagudbiyow kaliiskin koreeyay ee musharaxiinta golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya doorashada aqalka sare ayaa waliba ku dhiidayay magaalada garowe islamarkaasaytin weliba laka doorday tumiiko xildhibaan ee puntland kametelasa golaha aqalka sare weliba doorashadun dhiidiye haytayto inta badan xubnaha kuraasto ka tartamayan inistana zuleng oo keliya laka tartamay hal kurso ku mid ee kuraasta xubnoasayta yohanis sharaxeng mahsanid maxamed cabdiraxmaan cali wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaaladahu ka caalamiga ee xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdirasaaq maxamuud iyo sheegay in safarka wafdiga ra-iisul wasaare roob leh uuse ku bilowday magaalada mombaasa ee dalka kenya meelaasoo uuse sheegay iniyo hanka dhammaatay kulan halmaalin ah oo uuse ra-iisul wasaaraha uuse kala qaadiyay mombaasa madaxweynaha kenya uhuru kenyatta markiis wafdiga ra-iisul wasaare roobleh kenya usadeeriya miba hadhawaayay wasiirka arrimaha dibadda ee kenya kureeda magaalada mombaasa iyo miba usa lanka sameeyay qada sharaf kureeda wafdiga ra-iisul wasaaraha iyo miba kulan la qaadana madaxweynaha kenya uhuru kenyatta waana miba kulanka lanku hadalay sidii reeda lahankanaga lahay xiriirka diblomaasiyadeed kana darasnimo ay walaaltinimo ee soomaaliya iyo kenya oo ka dhisan isdareerowka dadweynaha amniga iyo ganacsiga si usakulanka sida usa kulankandhiya wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdirasaaq maxamuud iyo xusi in kulanka linku hadalna arrinta badda waana midba intaas usuka daraya in shirka diiradda laga saari in lasii ambaqaada sidii guddiga heer farsame ee lamada dhinac kenya iyo soomaaliya kulanyanka weelada lahaayeen magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya maadaama lamadii kulan ee hore laka qobdii kenya gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyte cusmaan iyo shir gudoomiye kulanka lanku hadalaya arrimaha ammaanka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan kulankii mabawsaha ku qeyb galay saraakiil ciidamada booliiska magaalada saraakiil ku socotay amisom booliiska iyo amisom booliiska iyo mas-uuliyiinta maamulka ka tirsan gobolka hiiraan mas-uuliyiinta lamada dhinacyamebayo wada hadleen sugidda ammaanka goobaha diyaargarowowka ee arrimaha doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka lakawada niya kudhiida magaalada beledweyne si usa saralanka qaada tababarada iyo biyaayan booliiska amisom haanaas oo la siiya wa ciidamada booliiska dowlad goboleedka hirshabeelle guddiga qobdowka doorashada aqalka sare ee baarlamaanka galmudug yamaba kulanyo weeladan kureediyo hasaarena habraaca doorashada aqalka sare ee baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug qodobka anka culusaaya ee habraaca yamiba ushaayay haddii musharax tanaasulu musharax kala waa in mayba qasab ah inuusa musharaxa lantanaasuli usa sanduuqa codka codgarsoodi ah lanka codeeya haddii usa waaye konton iyo kow tirada guud ee baarlamaanka galmudug lanaga madaxweynaha mar kale meel dhegeystayaal warkaasi kuldaratmaba idaacadda raadiyo beeraba ee magaalada baydhaba codana akhbaaraadka banaanka ciidamada bad ciidamo ciidamo badeed oo ku shal socda labaatiyo kow wadan iyo ambalaawadii dhoolatos wadajir ah ooyo ka sameeyeen xeebaha dalka singabura carabiskaasi oo shalay bilaawadii yamiba usaha ku qeyb galaya ciidamo ciidamo maraykan ee iyo haano ku shal socda dalal ka tirsan qaaradda aasiya sida laga sheegay hadal qoraal ee xukubahii guutada toddobaad ee ciidanka badda ee maraykanka qoraalka yamiba laku sheegaya in kuba in ku badan afar boqol oo askari askar oo maraykan ah iyo toban maraakiib dagaal iyo ku qeyb galayeen dhoolatuskaas dalalka iyo ku qeyb qaadadaha itaa carbiska military yamiba iyo ku shal socdaana dalalka u k australia canada iyo indonesia faransiiska jarmalka jaban hindiya malaysia bangaladesh singapore philibina koonfurta kuuriya new zealand thailand east timor iyo maldevis iyo brunaya dhinaga kale carbiskun ciidanka maraykanka usa hogaamiyahayan yamibawsahka beegameyeedoo shiinaha iyo ruushka si wada jiraya dhoolatusiyo an ku socdo gobolka ninshangayi ah ee bartamaha waqooyiga ee shiinaha guud ahaan dhegeystayaal mabantaha ka gebagabeynaya warkii hamiinima idaacadda raadiyo baydhaba anoo maxamed bare sinidarisa waanama bahasaaray saaxiibkay xasan adaa kheyra dhanka farsamaba infidhay saaxiibkay nool kalsooni inta warkun warlimadan uu kulmaanaba basiin ku tabaanay sidaas iyo ammaanaala